Xarunta Horumarinta Hoggaaminta Dhaxal-reeb ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay bandhig ku saabsan cilmi baaris lagu sameeyey sahanka qalinjabiyaasha jaamacadaha dalka ee laba kun siddeed iyo toban iyo laba kun labaiyo labaatan waxaana cilmi baarista ka soo shaqeeyey khuburo ku takhasusay hannaanka cilmi baarista bandhigga cilmi baarista lagu soo bandhigayay wadarta guud ee ardayda ka qalinjibisay jaamacadaha dalka iyo kuliyadaha ugu badan ee ay markaasi ka qalinjibiyeen waxaa madasha lagu soo bandhigayay goobjoog ahaa rofesoro macalimiin arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwana waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay oo kasoo qaybgalayaasha u sharaxay barnaamijka maareeyaha barnaamijyada ee xarunta dhaxalreeb cabdulaahi yuusuf ibraahima waxaa sharaf ii ah inaan idinku soo dhawooyo bandhigan muhiimka ah annagoo idinkaga mahad celinayna kasoo qaybalkiinna si aad aragtaan bandhigu waxaa lagu soo gudbinayaa xog cilmibaariseed oo ku saabsan dhalinjibiyayaasha ay soo saareen jaamacadaha soomaaliyeed muddada shanta sano ah ee ka bilaabata laba kun toban iyo siddeed ilaa laba kun labaatan iyo laba run ahaantii waa xog muhiim ah waxtarna u leh horumarka dalka ugu dambayn waxaa goobta ka hadlay cabdi axmed maxamuud baafo oo ah agaasimaha xarunta dhaxalreeb isaga oo markaasi sharaxay xogihii ay markaa cilmi baarista ku soo sameeyeen shantii sano u dambaysay ilaa iyo boqol iyo kow kun oo dhallinyaro ah in ay ka qalinjabiyeen jaamacadaha ummadda soomaaliyeed marka shanta sana la fiiriyana waxay ku bilaabeen kii waxaa dalka ka qalinjabisay dad gaaraya ilaa iyo ku dhow kun ku dhow ayaan ku bilownay diina tiro ku dhow kun ayaa qalinjabisay dhinaca kale brofesorka ayaa hadalkiisa ku daray kuliyadaha ugu badan ee ay bixiyaan jaamacadaha dalka iyo sidoo kale ardayda ugu badan ee barataa kuliyadahaasi sahankan aanu isqaadnay oo ah waxaannu waraysannay oon xogta ka aruurinay ilaa iyo siddeetan iyo siddeed jaamacadood oo dalka ku yaalla waxaa jirta saddex iyo toban ayagan aan la xiriirnay laakiinse aan dhammaysan afartii sano oo ay jaamacadda kaga bixi lahaayeen dhallinyarada kaga bixi lahaayeen waxaan kaloo xogtaasi ku jirin toddobo aan annaga raadinnay laakiinse aan xog aanan ka helin